idinla wadaago maanta oo bisha tahay afar horeyna aan idinku sheegay inaan ahay musharax u taagan gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed federaalka shuruudihii oo dhan inaan soo buuxiyey guddiga igala wareegee waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo musharaxnimadayda inayna ahayn mid gorgortan ku jirta mid aan cidna kale gorgortanayo waxaan ku kalsoonahay inaan tartamo waxaanan ku rajeeya inaan codkaa heli doono haddii aan la yidhaahdo kow iyo tobanka bisha janaayana aan noqon doono haddii aan la yidhahdo gudoomiyaha golaha shacabka ay hogaamin doona afarta sano ee soo socota haddii aan la yidhahdo maamuladu waa maamulo laakiin waa heer federaal maamul qof gaaras u taageera macno ma samaynayo hadduu ka soo horjeedana macno ma samaynayo waxaan macno samaynaya shacabka soomaaliyeed meeshan aan taaganahayna waa golihii shacabka oo soomaaliya u dhegan dhexee laba boqol toddobaatan iyo shanta xildhibaan reer jubbaland waa ka mid yihiin reer koonfur galbeed waa ka mid yihiin reer galmudug waa ka mid yihiin reer hirshabelle waa ka mid yihiin jubbaland waxaa ka mid a puntland waxaa ka mid a somaliland waxaa ka mid a dad kaleo gobolka banaadir ee laga soo doortay intaasoo dhan baan cod ka doonayaa taageeradoodana taasaan doonaya taageero gobol gaara iyo qabiil gaara iyo koox gaara midna ma rabo